haddana hadii la waayana waxba ma jiraya waa lagu ballan qaaday oo madaxweynaha dowladda somaliland axmed maxamed maxamuud siiraayo markii uu xukunka qabtay iyo markii cambaynka la waday kulmiyada waxaa lagu ballan qaaday in cadaalad lagu shaqeynayo oo waxyaalihii hore jiray laga tegayo wax badan iyo horumar badan iyo wax badan oo la qabtay iyo wixii lagu ballan qaaday runtii waa la taaban karaya oo haddaan imaka dabada ka galo dee wax badan baa runtii aad ka maqaadfugaysaan idinka laftiina waxaan sheegaya saxaafaddaa ka maqaadfuraysa dee wixii la qabtay runtii haddaan maanta dabada ka galo waxyaala yar oo dhiman oo dee bilaaad uga dhiman waa la helaya oo ilaahunbaa dhamaystiran ya bini-aadmigu kolleyba wax waa ka dhinaanaya intaana in isxasuusiya un oo dee runtii la digtoonaado ayaa habboon waana tay igu kaliftay maanta inaan kasii hortago hadday wax dhici lahaayeen ma rajeynaya inay dhacayaan runtii haddana waa inaad dee waxyaala badan aad sii eegi kartaa nimanka wasiiradii dee kuraasada ku fadhiya maanta waa runtii rag badan oo dee iyo iyo dumarba way leeyihiin waa ku kalsoonahay oo kama aynan ka baxsanin runtii inay qalab samaynayaan marnaba iguma jirto haddana xasuusinta ayaa wax weyna sidan shalay warqadaa imankayna hor taalla aan ku qaybiyey ilaa madaxweynuhu koobiga haysto iyo wasiir walba iyo hay-ad waliba waynu waxaynu ka warhaynaa ina dhalinyarteeni rag iyo dumarba tahriibta imanka socota ee meel walba dee ay ka dhaceen waxaanu ka wada hadalnaa wasiirka qorshaynta had iyo jeeraale sacad cali sire ayaa had iyo jeeraale aanu arrinkaasoo wada qaadnaa cadaalad waa in la helaa waynu idhahnaa xagga shaqo qorista horta waa taan had iyo jeeraale kugu sii dhiiranaysaa inaad adiguna aad markaa aad hadday wax dhici lahaayeen aad kasii hortagtid mayna dhicin waxaan maqlayaa haddaba oo igu kaliftay inaan maanta halkan ka hadlo wasaarado la leeyahay dad tambrenia ayay sii qorteen waxaan halkan ka caddeynayaa ninka tambeniga sii qortay horta waa nin amba wasaaradda qortay waa isa waa shaqo isaga u taalla taasi annaku waajibkayga aynu ka gudanaynaa ruuxa uu sii qortay wasaaradi ay sii qortay ean officialka ahayn xafiiska yagan iyo ruuxa shaqadoonka ee albaabka noo taagan imanka waa kusoo marteen oo rag badan oo taagan baa imanka argaysa horta waa iswakaayo mid markay shaqada timaado hadduu afar bilood tambreenisii ahaa uu meel kasii shaqaynayey iyo hadduu iminka faylkiisa qadimin dibadda taagan yahu bilaa shaqo yahay imtixaanka sii waragelaya annaka way noo sameeyeen horena waa u dhacday oo waanu u samaynay two thousand tadinkii wasaaradda maaliyadda haddaynu dib ugu noqono oo dee aynu maskaxaasi cooling dib u samayno way dhacday tambreri badan oo u shaqaynayey dadkii suuqa joogay waanu la midaynay oo waxaanu ka dhignay dad maruun imtixaanka wadagelaya oo wixii kasoo baxaysa horta dariiqun baanu maraynaa ha lagu talagalo dhalinyarta shaqadoonkaa ee runtii amba jaamacada kasoo baxaan amba secondary kasoo baxaane markaa qualifier u ah positionskaasi soo baxaya ee miisaaniyadda imanka ku jira ee wasaaradaha ku jira xaqooday helayaan wayna la siman yihiin ka tambreriga ee cid kale sii shaqaalaysay sidaa inay ku niyad samaadaan oonu cadaaladda ku shaqeyno ayaan ku talagelaynaa ilahayna inuu noo qabto ayaanu ka rajeyneynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
gudoomiye bal waxaad iyadana faahfaahin bulshada ka yarsiisaa maad ku dartaa intaadaas sanadkan maxaad raje ku rajegelaysaa grade ten leg baad rajeynaysaa in shaqaalaha dawladda hore aada soo qaadaan
waxaa runtii jirta miisaaniyaddu dee waa kan la ansixiyey imarka oo dee golihii wasiiradana waa ay ansixiyeen baarlamaankii waa ansixiyeen wax kaloo u taalo waa labada bilood unbaa la sugaya runtii ilaa kun iyo iyo dhowr boqol way ku jiraan oo ma garanaysaa waxa u badan lix boqol waxay noqonayaan waa macalimiin weeyaan oo aad aynu ugu baahannahay dalku ugu baahan yahay iyo niman professionals iyo hablo professionals oo caafimaadka iyaguna labadaaba waa loo baahan yahay oo ugu badan miisaaniyadeena qaar ilaa saddex boqol iyo iyo iyo iyo iyo sideetan way gaarayaan waa caafimaadka lix boqolna waxay noqonayaan aduu plus and minus lixdaa boqol waxay noqonayaan waxbarashada ilaa kun iyo afar boqol meeryogaasi waa lagu talagalay inta kalena waa wasaaradaha ayay uqaybsantay aniga halkaygan wasaar hay-adan shaqaalahoo kale ma- maxadka ilaa soddomiye ruuxu ay ku jiraan oo nagu talagalay labada gobol ee runtii bariga iyo galbeedka oo gobolada barigana aanu buraaxad iska furay kal hore gobolada galbeedkana sanadkan aanu miisaaniyada ku darsanay oonu iyagana ka furayno boorame shaqaalahoodii baa ku jira iyo labiyo toban maxadkan tababarka shaqaalaha ah sodomeeya aniga lafteyda iigu jira soddonkaygaana si feera inaan runtii oo dee aniguba aan ka horeeyo oon good example noqdo oo bini-aadmig haddaad tiraahid sidaa u shaqeeya adigu horta dee waa inaad example noqotaa oo dee qudwa xasan oo adigu dariiqii martaa haddaan anigu aan tambereeda sii qaato dee cid kalena oo kari maayo tambereeda ha qaadanina marka aniga lafteeda waan iska bilaabaya marka waa tiradaa kunka iyo afartaa boqol qiyaasaasi way noqonaysaa oo si cadaalada loo qaybiyo labada wasaaradood ee sida gaarkaa nusha eegaya waa labada wasaaradood ee ugu tirada badan leh iyagana inay runtii odhan mayno un waa professionalis iyo macalimiin baa la doonayahay in si cadaalada loo qaado ayna soo marto ya ayaanu ayaanu ayaanu ka shaqeynayna Okay, su'aasha hore aan weydiiyo, dhalinyarta waxay ka caawanaysaa xagga wasiilada. Wasiilada waa waxay mid soo hora, kana xog keenay hay'adda shaqada. Waxaa noo qaybtaan. Waxna waxay keentaa inay ay dadkii suuqa joogaan. Waxay ka soo baxaan waayaan. Inay si fiican geeyaan. Arrimaha soo socdaa. Hadu jawaab orta runtii dee anu intaan joogay imaka waxaan joogay muddo labadii sanood way ku dhowdahay horta imay soo marin arrinkaas laakiinse dee lagama yeelayo liis lagu keeno weerada isoo shaqaaleen inaan caqliga runtii gelayno dee tan aynu ka hadlayno weeyaanba arrinkani si ayna u dhicin taasoo kale ya anigaba waxaa igu kaliftay sidaad u sheegaysid baa laigu yidhi tambeer baa lasii qortay watantaanu ka hortegayno tamriigdii baan diidanahay mise waa liisna loo keeno ma suura geliso hadeega wasiir dee caqli lahoo runtii iyoanba wasiiradna markii sida fiican dee loo fakerayo kamana filayo dee guruubka iyagana aanu wada saaranahay doonida eanu dee isku maamulka nahay iyo isku rijiimka nahay inay ka suura gelaysa ilanahay ya waa la xayisiinaya waa la xayisiinaya horena waynu xayisiin jirnay iminkana waanu xayisiinayna
sidoo wax jirtay in kun iyo dhowr boqol ay shaqaal ahaan ku jiraan miisaaniyadda sanadka sanadkii hore intaan tirada way ka badnay sidoo kale dee sida adigu sheegtay dadka dhibaata weyn ba taagan oo shaqo la-aan oo dhalinta haysato oo danta haribaysa maalmo boqol ku lahay dowladda ardamka tahay ee madaxweyne filayna in badan waxay ku celceliyaan in shaqaabo iyo dhallinyarada iyo maxay shaqaalisiinta waxyaabaha ay ku faananta kamid ahay marka mid kun qof ama kun boos maxay ka ka badbaadin karaan daldan u tahriib u socda miyaanay ahaynin maxay jira xoogga la saaro way islaamay kula tahay inay wax ka tarkato xaaladdan dalka orto runtii wax saasa kama tari karaysa haddana dee wax way taraysaa dhinaca markaysa dawladna looma wada shaqo taga dee intii waa shaqaalihii dawladda un meelo badan oo runtii ka howlgelaya shaqaaleynta dhalinyarta dee private sector buxo qeyb lixaad buu ka qaadanayaa in laga howl galo oo sidii dee loo shaqaaleyn lahaa dhalinyarta ee markaad ku dib ugu noqotid kambaniyadeenna privateka ugu waaweyn waana kuwa ugu dhaqaalaha badan mar mar waxay ka miisaanad badan yihiin qaarkood oo dawladda dhan ee somaliland way ka maqlansa dakligooda u ka badan yahay waxaad arkaysaa sida shaqada loo qorayo marmar waad ka arkaysaa inay si feera yaro tahay haddana shaqadii loo baahnaa markutii dee inay shaqaalo badan qaataan bay deahay oo la habeeyo oo intaa culayska dawladda saaran culayska wada u kale iyaguna ay qaataan oo ka qayb qaataan dee horumarkii dalka iyo dhalinyarta shaqaaleynteeda waana hawl u taala dee xukuumaddan maanta jirta siday uga hawlgeli lahayd private sectorkaasi uu uga qayb qaadan lahaa shaqa abuurkaasi dhalinyarta kamanay badnayn ka hore sidaad su-aashay weydiisay miisaanadii isku jirtay iyo intii sanka ku jirtaa waa almost waa waa wa waa aad bay isku dhow yihiin waxba ma kala badnaa ya
waatahay guddoomiye inuu ka hadlayna arrintaasi arrin hore usii socono dhinaca shaqaalahaanta dowladda wax badan baad moodaa inay ka qabatay shaqaalo tira badan oo la shaqaaliysiin muddadii xilka hayshay xukuumadda madaxweyne axmed maxamed axmed silaayo bal waxaad ka warrantaa caadad ahaan halkay marayaan maanta tirada guud ahaan shaqaalaha dowladda iyo ardadi deerayntii aad ha waa waa sax su-aalta anada anigu waxaan imid halkan oo madaxweynuhu magacaabay waxay ahayd two thousand four alifkii bishii march bishii saddexaad saddexiyo tobankeedii waxaan ugu yimid ilaa ilaa sideed kun way noqonaysay shaqaalaha dawladdu sideed kun way noqonaysay maanta waxay maraysaa oo aynaan weli u gelin two thousand fourteenkii ilaa shan iyo toban iyo laba boqol way maraysaa marka waa wa waa dhabal ayay noqonaysaa waxaa la shaqaaleysiye wixii intaasu sanadood maalintii somaliland dee ay la soo noqotay xornimadeeda ya iyo madax banaanadeeda ilaa intan uu kulmiye iyo iyo madaxweyne silaanya uu qabsaday xukunka ee dee uu maamulka isagoo hayey waxaa soo ka horreeyey saddex madaxweyne baan jecelahay saddexdii mud sideed kun baa aya ayaa ayaa la qaatay almost sideed kale ayaa ku biiray muddadii dee xilka ay uu hayay magaranaysaa madaxweynahan imanka marka waa dhabal intii saddexdii horeeyeen waa waa waa way siman yihiin waxyar bay magaranaysaa faraqa ayan baa udhexeeya
muddadii aad joogtay ee sanadiyo dadka ah waxaa jirtay in wasaaradaha ama wasiiradu dadka ay qabteen boqol kiiba sideetan ay ahaayeen dad ay iyagu duwateen xaggaagana lasiraya dabacsaaneen maxaad inay go-aankadan saar maanta qaadatay ku xaqiijin kartaa bulshada aad ugu xaqiijin kartaa in rumoobayo ama rumoobayo intii waa waa su-aal jecade horta hore umay dhicin sida markaa duu u sheegaysay hore iyo ugumay dhiceen sidaasi oo magaranaysa runtii iskamay maroorsan wasiirada joogay maanta tabtaa aanu imika wada shaqeynn iminkana sii baraarujinayo war sidii aynu kal hore wada shaqeyno sanadka soo socdana wada shaqeyno ayuunba aniga iga tahay imika qoraalkaygan iyo yeeristiina marka kal horena may maroorsane si fiican baanu wada shaqeynay oo halkaasan imtixaan ku qaadayn hoolkaa shaqaalaha dawladda leedahay doorkana sidun baanu wada shaqeynayna wax khilaafkuna dhex yaalana too tirma jirto